أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabiه أجمعين أما bعd casharkeena wuxuu ka bilaabmayaa aayadda afartanaad ee suuraة الأcraaf ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yihi in اladiina kadabuu بآaيaatina in aladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayadaheenna beeniyey wastakbaruu ka santaagay canhaa aayaadkeenna ka santaagay laa tufattaxu loo furfuri maayo lahum iyaga abwaabu الsamaa'i samada irdaheeda loo furfuri maayo walaa yadkhuluuna ma gelayaan aljannata jannadiina ma gelayaan xataa intii yelija aljamalu ratiga uu ka galo fii sami اlkhiyaati cirbadda daloolkeeda wakadalika sidaadaas oo kale oo kuwa irdaha samada aynan u furaynin sidaadaasi la-eg oo kale ayaan najzi u abaalmarinaynaa almujrimiina kuwa dembaabay lahum waxay leeyihiin min jahannama jahannamo xaggeeda waxaa uga sugnaaday mihaadun gogol ayaa uga sugnaatay wa min fowqihim dushooda xaggeesana ghawaashin ayaa uga sugnaaday bustayaal wakadalika sidaadaa kuwa aan waxaa ugu abaalmarinay ayaa najzi u abaalmarinaynaa aldaalimiina kuwa daalimiintoo dulmiga falo waxaan soo haynay marka aayatiinka ummadihii marka gaalnimada iyo kufriga iyo xumaanta isku raacay aayatiinkooda aakhiro halka uu ku dambe uu ku dambeeyo inay markaa is-eedeynayaan ay isku qaylinayaan oo qoloba qolada kale ay lacnadaysaan noo soo dambeysay halkanna aayaddan waxaa looga waxaa quus laga gelinayaa inay marnaba qof gaalnimo adduunyada uga baxay janno ay gelayso marka allah wuxuu yidhi in aladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayadaheenna beeniyey wastakbaruu santaagay canhaa aayaadkeennii ka santaagay laa tufattaxu loo furfuri maayo marka xarafkaani waxaa la akhriyey laa tufattaxu oo markaa mubaalaqa ay ku jirto oo loo furfuri maayo macnuhu uu yahay sidaas marka iyadu waa sidaa xarafkan waa la akhriyey laa tuftaxuna waa la akhriyey abuu camara akhriyey laa tuftaxu iyadoo marka aan shid iyo aan lahayn waxaa kaloo la akhriyey laa yuftaxu xamse iyo kisaa-i al akhawaan waxay akhriyeen ayagu laa yuftaxu abuu camarna laa tuftaxu ayuu akhriyey inta kasoo hartay quraa'du waxay aqriyeen laa tufattaxu macnahaana marka waa isku macno laa tufattaxu loo furfuri maayo lahum iyaga loo furfuri maayo abwaabu samaa'i samada irdaheeda loo furi maayo saddex macnaa ku jirta marka samada waxaan loo furaynin qowl wuxuu leeyahay liarwaaxihim arwaaxdooda samada looma furaayo xadiidkii albara bnu caazib ayaana tilmaamayay macnahaasoo abu daawuud iyo qeyrkiis ay wariyeen ruuxda marka mu'minka laga qaadayo iyo gaalka marka laga kala qaadayo xadiidkii dheeraayo rasuulka sal l l slam janaasada markii ninka ansaariga ahaa lasoo duugay iyadoon weli iilkii la dhigin ayuu markaa rasuulka hadal dheer uu jeediyey oo wacdi ah waxaa ku jiray marka hadalkiisaas qofka marka uu dhinto gaalka ah ruuxdiisa inay malaa-igtu si adag ay u qaadayso oo uu noqonayo suuf qoy yacni ku qala yacni qoyan ee markaa yacni ku qalalay bir mirirtay sida looga soo fufujinayo oo kale ayaa ruuxdiisa jirkiisa looga soo fufujinayaa marka ay samada xaggeeda lala aadana irdaha waa laga soo xiranaa aayaddaanuu rasuulka akhriyey laa tufataxu lahum abwaabu الsamaa waxaa kalou akhriyey aayaddii kale iyadana suuratu اlxaj ku jirtay waman yushrik biاllahi fakaأnamaa khara min الsamaaءi fatkطafhu الطayru aw tahwii bihi الriixu fi makaani saxiiq tafsiir kale wuxuu leeyahay laa tufataxu lahum abwaabu الsamaaءi samada irdaheeda loo furi maayo acmaashooda ma fuulaysa waa kor iyadana qowluhu tacaala ilayhi yascadu lkalimu اطayibu wاlcamalu الsaalixu yarfacuhu camalkii wanaagsanaa ee kor u qaadi lahaa ee towxiidkaa ka maqan acmaashooda sidaa darteed wax camala oo u fuulaya ma jiro waynaa macnaha saddexaadna waxa uu yahay ducadooda samada irdaheeda looma furaayo oo ducadooda samada loo furi maayo wamaa ducaau lkaafiriina ilaa fii dalaal waynaa saddexdaas macnaa meeshaan ku jirta saddexduna ma isdiidayaan walaa yadkhuluuna ma gelayaan aljannata jannadii ma gelayaan xataa intii yelijaljamalu geela uu ka galo fii sami lkhiyaati cirbadda duleelkeeda uu ka galo yacni marka jannada ma gelayaana la yidhi waxaana qaayo looga dhigay muqayan biamrin mustaxiil arrin mustaxiil ah baa waxaa looga dhigay qaayo yacnii janno gelid la-aantooda waxay soconaysaa ilaa inta geel ou cirbad daloolkeeda ka baxayo waa waxaan dhacaynin waay marka nacam waxyaabaha marka mustaxiilaad haddii shayga lagu xiro shaygaas waa mustaxiil maa culliqa bimustaxiilin fa huwa mustaxiilun wixii mustaxiil lagu xiro isaguna waa mustaxiil waxaan suuragal ahayn carabtuna marka usluub carabiya oo carabtu ay aada u taqaano waaye oo waxay yidhaahdaan waxyaabaha sidaan oo kale ah shaacirkii wuxuu yidhi idaa shaaba alguraabu ataytu ahlii wa saara alqaaru kalabani alxaliibi tukaha marka uu ciro ay ka soo baxdo ayaan ehelkayga u tegaa laamiguna uu noqdo sida caanaha uu u caddaado laami yacnii midabkiisu waa madow inuu caano noqdo sida caanaha u caddaado wax suuragelaya ma aha tukahana waa madoow badan yahay suuragal maahan isaga oo in la arko cad in la arko ama yacni cira ay ka soo baxday yacni ana alguraaba laa yabyadu dukaha ma caddaado laamiguna yacni caddaan kama soo baxaysan waxaa marka mustaxiilka lagu xiro isagana waa mustaxiil meeshaas marka waxaa ku quusanayo oo aada xagga iskaga dhigaysaa gaal ayaa janno gelayo ama nasraani ha ahaado ama yahuudi ha ahaado ama majuusi ha ahaado ama buudiiste ha ahaado qof gaal ah oo adduunyada gaalnimo uga baxay janno ma gelayo sidou doono asxaan ha u sameeyo dadka ha ugu sameeyo sidou doono agoon ha u dhaqaaleeyo sidou doono dadka dhibaataysan waxa ugu qabto marnaba janno ma gelayo wixiisu adduunyadu ku qaadanaa haddayba daacad ka ahayd waqadimnaa ilaa maa camiluu min camali fajacalnaahu habaaءa manhuuraa ama aakhira marka inuu janno galo waa tan ilaahay subxaanahu watacaala uu tilmaamayo aayad kale iyadana waa noogu imaaneysaa casharka laftiisa oo macnaha marka iyadana tusayso xataa yelija ljamalu qiraa'ada mutawaatirka aljamal waaye bacdi alqiraa'aat oo shaad ah baa waxaa kusoo aroortay xataa yelija aljummalu ibnu cabaas ayaa laga wariyey jummalna waxay ku macneeyeen xarkaha waaweyn oo doonta lagu xiro xarkahaasi sida aynan cirbad uga dhexbaxaynin laakiin waxaa istixaalada uga xeel dheer geela in laga tilmaamo taasaana qiraa'ada mutawaatirku ay ku timid xataa intii yelija uu ka ga ilaa ibnu mascuud nin uu su-aalayo uu yidhi maa macna aljamal markaasuu wuxuu yidhi zawju naaqa intuu la yaabay buu wuxuu yidhi maxaa rabtaa yidhi oo kale naam aljamalu zawju naaqa waa ratiga yani maxaad ii su-aaleysaa arrin iska waadix ah buu ka wadaa ibnu mascuud radia allahu canhu fii sami lkhiyaadi ou ka galo cirbadda duleelkeeda alkhiyaad bimacna almikhyad waaye ka lixaafin wa milxaf lixaafun milxafun khiyaadun mikhyadun oo kale ayb samigana waa daloolka kullu kullu huqbin fii caynin aw anfin wagayri dalika faina alcaraba tusamiihi samman waxaa lagu jamciyaa sumuumun wa simaaman ayaa jamac looga dhiga sumu sumuuman wa simaaman wakadalika kaagaas oo kale oo sidaa kuwaa ay uga quusanayaan janno inay galaan sidaadaas oo kalea najziya aan ku abaalmarinaynaa almujrimiina kuwa dembaabay saasaan u abaalmarinaynaa oo jara yacnii gaalnimada la yimid oo ijraamka iyo dembiga aadka u weyn la imaaday lahum waxay leeyihiin min jahannama jahannamo xaggeeda waxaa uga sugnaaday mihaadun gogol wa min fowqihim korkooda ama dushooda xaggeedana hawaashin ayaa u sugnaaday bustayaal yacnii busta naareed iyo gogol naareed ayay leeyihiin weyn oo lahum min fowqihim dulalu min annaari wa min taxtihim dulal suuratu zumar ku jirtay oo kale waay dalika yukhawifu allahu bihi cibaadah yaa cibaadii fattaquun ayb marka mihaad waa gogosha qofka uu ku seexanayo ama barkin ha ahaato ama ha ahaato yacnii meesha uu dhinaca dhigaayo gogosha ah hawaashinna waa jamcu ghaashiyatin waa wax qofka uu isku daboolo korka iskaga daboolo waana bustaha hawaashin tanwiinta ku jirtana tanwiinu ciwad iyo iska noqonaysaa ama tanwiinu sarfi lahum waxaa u sugnaaday min jahannama jahannamo xaggeeda waxaa uga sugnaaday mihaadun gogol ayay ku leeyihiin jahannamo xaggeeda wa min fowqihim korkooda xaggiisana hawaashin baa uga sugnaaday bustayaal wakadalika sidaadaas oo kale najzi aan ku abaalmarinaynaa aldaalimiina kuwa dulmiga falay oo mushrikiinta ah sidaasaan ku abaalmarinaynaa buu alla leeyahay wاladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati laa nukalifu nafsa ilaa wuscaha markii laga soo sheekeeyey maa lilkufaari min alcadaab gaalada waxay leeyihiin aakhiro oo cadaab ah ayaa halkan alla wuxuu uga waramayaa mu'miniinta waxa ay leeyihiin alla wuxuu yidhi wاladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey alصaalixaati alacmaal الصaalixaati acmaasha suusuuban sameeyey laa nukallifu ma kalifaynee nafsan naf ma kalifaynee ilaa wuscahaa tabarteeda iyo daaqadeeda maahe wax kale ku kalifi mayna nafe ulaa-ika kuwaadaas asxaabuuljannati jannada asxaabteeda waaye hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waaye fiihaa fi ljannati jannada dhexdeeda ku waarayo wanazacnaa waxaan siibnay maa aladii kii ayaan siibnay fii suduurihim laabahooda dhexdooda ahaa min qillin oo uurgunud ahoo cuqdo iyo xiqdi iyo ah tajrii waxaa soconayso min taxtihim iyaga hoostooda al anhaaru webiyaalo ayaa qulqulaya min taxti qusuurihim wa ashjaarihim waay wa qaaluu waxay yidhaahdeen alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allah iskale oo allah u sugnaaday aladii allihii hadaanaana hanuuniyey lihaadaa kan nagu hanuuniyey oo na waafajiyey wamaa kunnaa ma aanan ahayn linahtadiya inaan hanuunayno oo innaga nafsad ahaanteenna inaan isaga hanuunayno ma aanan ahayn lowlaa haddii lala yahay an hadaana allahu hidaayat ullaahi ilaahay hidaayadeeda ilaahay hidaayadiisa haddii lala yahay oo inan jirteen ma aanan hanuuneen laqad lawallaahiya qad xaqiiqe ahe jaa-at way timid rusulu rabbinaa rabbigeen rusushiisii bilxaqi bay noola timid wanuuduu waa la dhawaaqay oo waa loo dhawaaqay xagga allah looga dhawaaqay an tilkum ay tilkum tiinaas aljannatu yacni an tilkum tiinaan aljannatu ee jannada ah uurihtumuuhaa waad dhaxasheen bimaa kuntum bisababi kownikum ahaanshadiinna aada ahaateen darteed ayaad ku dhaxasheen yacnii aada ahaateen tacmaluuna inaad camal falayseen mu'miniintii marka waxaa ilaahay ku hawaabiyey waatan marka waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha suusuuban la yimid laa nukallifu nafsan ilaa wuscahaa jumladaas waa jumla jumla muctarida way oo waxay ka dhigan tahay waladiina aamanuu wacamiluu saalixaati laa nukallifu ma kalifaynee nafsan naf ma kalifaynee ilaa wuscahaa daaqadeeda un baan ku kalifaynaaye sidaasay marka ka dhigan tahay oo jumladaa marka waa jumla muctarida way naf ma kalifayna ilaa awooddeeda un baan ku kalifaynaaye warkii baa markaa sii soconaya tajri min taxtiha min taxtihim lanhaaru tajrii waxaad dureereyso min taxtihim iyaga hoostooda waxaad dureereyso alanhaaru webiyaalo ayaa dureerayo hoostooda webiyaal ayaa dureerayaan ayb marka tajriida waxaa wanaagsan in markaa laga dhigo jumla musta'nafa in laga dhigo in la xaaleeyana qaar baa sheegaya laakiin xaaladu hadal kama marna war unbaa ku jiro yacni wanasacnaadaasay rabaan inay ku xiraan marka xoogaa meeshaa yacni isqabsashadeeda war badan oo ku jiraa ayb wanasacnaa waxaan siibnay maa aladii kii ayaan siibnay fii suduurihim laabahooda dhexdeeda ahaaday oo min gillin uurgunud ahoo xiqdi iyo xasad iyo wixii markaa iyaga ka dhexeeyay tajrii waxaa qulqulaysa min taxtihim iyaga sarahooda hoostooda alanhaaru webiyaalo ayaa qulqulayaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay ammaanoo dhan allah iska leh alladii allihii hadaanaa na hanuuniyey oo na waafajiyey lihaadaa kan xaggii yacni tan oo jannada ah allihii nagu soo beegay oo waxaan markaa yacni na waafajiyey waxaan ku imaanno allaha ayaa ammaan dhan iska leh wamaa kunnaa ma aanan ahayn linahtadiya inaan hanuunayno lowlaa an hadaana allaahu lowlaa hidaayatullaahi ilaahay hidaayadiisa mawjuudatun haddaysan jiri lahayn ma aanan hanuuneyn laqad lawallaahi laqad lawal hadalkan marka waa qiilu ahliljana ahlujannaha warkoodii baa marka weeyaan kan warkaasaa sii socdo laqad lawallaahi qad xaqiiqe ahe jaa-ad waxay la timid rusulu rabbinaa rabbigeen rusushiisii waxay la timid bilxaqi bay la timid wanuuduu waa loo dhawaaqay oo xagga allah looga dhawaaqayo malag iyo ayaa u dhawaaqay an tilkum ay tilkum tiinaas aljannatu jannada ah uurihtumuuhaa waad dhaxasheen uurihtum waad waa la idin dhexal siiyey dhahaa jannadaa baa la idin dhexal siiyey bimaa kuntum bisababi kownikum ahaanshihiina aada ahaateen tacmaluuna inaad camal falaysaan ba-da marka meeshan ku jirta oo wanuuduu an tilkum اljannatu uurihtumuuhaa waa la idin dhexal siiyey bimaa kuntum baa lmucaawa waxaa weeyaan baa u sababiyo way camalkii aada samayseen oo dad shaqaynaya inaad ahaydeen darteed ayaad jannadii ku dhaxasheen oo laydinku dhexal siiyey ee maahan marka ba-du baa-ulmucaawado ma aha oo ba-dii marka yacni jannadii camalkiinii qiimi jannada u jannada qiimigeeda camalkiina ayaa u dhigma ma aha macnuhu oo ba-da marka yacni xadiidkii nebiga sayse uga hor imaanin sala allahu calayhi wasalam ee ahaa ogaa waclamuu ana axada minkum lan yanjuwa bicamalihi qof idinka idinka mida camalkiisa ma ku badbaadayo qaaluu walaa anta yaa rasuula allah adigana qaala walaa ana anigana ku badbaadi maayo ilaa an yatakamadani allahu biraxmatin minhu ilaa inuu alla gal igaga dhigo idhexgeliyo naxariis isaga xaggiisa ka ahaatay maahane marka xadiidkaas iyo aayaddan sida lagu jamcinaya waxay tahay ba-da xadiidku uu diidayo lan yanjuwa axadu minkum bicamalihi yacni camalkiinu qiimo ahaan waxa la idin siinayo jannada uma dhigmo way marka camalkiinu haman ma aha aada ku gado kartaan janno ba-da aayaddan ku jirtana baa-u sababiye waayo sababtaad jannada ilaahay idinku geliyeyba camalkiina ayaa sababta ay tahay sidaasay marka iyo culimmadu ku jamciyaan marka xadiidka iyo aayadda meeshaa marka janno ahlu jannuhu markay jannada galaan jannada dhexdeeda qishi iyo cadaawad iyo xasad ma jiro markay jannada isla galaan qofka ahlu jannaha marku arka mid kaloo ka darajo sarreeyo jannada ku jiro ma xasdaayo waa isku uurfayow yihiin waa isjecel yihiin walaalo marka yay yihiin sida suuratu alxujrina ku imaanayso wanasacnaa maa fii suduurihim min qilin ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin qaarkood qaarka kale marka ma xasdaayaan cali baa waxaa laga wariyey radia allahu canhu inuu yidhi inii la arjuu an akuuna ana وcثman وطلxة والزbayr min اladiina qaala اllah min اladina qaala lahm اllah عaزa وaجل وnaزcna ma fii suduurihim min غilin waxaan rajaynayaa aniga iyo cuثmaan iyo طalxa iyo zubayr inaan noqono kuwa uu alla ka yidhi alla uu yani u dhahayo wanaزcna ma fii suduurihim min غilin xadiid isagana bukhaariga ku sugan baa isna wuxuu ahaa min xadiidi abi saciidin اlkhudriyi qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam yukhallasu اlmu'minuuna min annaar mu'miniinta waxaa laga badbaadinayaa oo laga soo soocayaa naarta oo siraadkaay kasoo baxayaan w ila siraadka naartuu ka mid yahay fayuxbasuuna calaa qanطaratin bayna اljannati waannaar buundo jannada iyo naarta dhexdoodaa lagu celina fayuqtasu libacdihim min bacdin madaalima kaanat baynahum fi ddunyaa qaarkood qaarka kale ayaa looga qisaasaa oo looga aargudayaa dulmiyaalo adduunyada dhexdooda ay isu qabeen xataa idaa hudibuu wanuquu marka la hufo oo la nadiifiyo udina lahum fii dukhuuli ljanna jannada inay galaan ayaa loo idmayaa fawaladii nafsu muxamedin biyadihi baan ku dhaaranayaaye la axaduhum ahdaa bimanzilihi fi ljannati minhu bimanzilihi kaana fi ddunyaa ilaahan ku dhaartay wuxuu yihi nabiga sal l slam midkood jannada meeshuu ka gurigiisa jannada waa ka aqoon waa uga aqoon badan yahay gurigiisa adduunyada siduu usoo aqoonayo meeshaa marka iyadana waxaa laga qaadanaa wanazacnaa maa fii suduurihim min gillin goormay dhacaysaa intaan jannada lasoo gelin baaba la nadiifina iyadoon waxba laysku qabin ayaa marka jannadii lasoo gelina ayb wanuuduu an tilkum اljannatu uuristumuuhaa bimaa kuntum tacmaluun iyadana marka xadiid abi saciid oo abu hureyre abu hurayraba ay warinayaan baa wuxuu ahaa yunaadii munaadin ku dhawaaqaa dhawaaqaya ina lakum an tasixuu falaa tasqamuu abadaa ahlu janna haddaad tihiin waxaad leedihiin inaad caafimaad qabtaan oo idnan jiranin wa ina lakum an taxyaw falaa tamuutuu abadan inaad noolaataan weligiin aydnan dhimanin wa ina lakum an tashibuu falaa tahramuu abadan inaad dhallinyaro ahaataan oo idnan duqoobin wa ina lakum an tancamuu falaa tab-asuu abadan inaad nicmaysataan oodan baa marnaba baas idin taabanin fadalika qowluhu wanuuduu an tilkum اljannatu uurihtumuuhaa bima kuntum tacmaluun waayuu yihi marka xadiidkaa aayadda lagu fasiray wanaadaa asxaabu اljannati asxaaba الnaari an qad wajadnaa maa wacadanaa rabunaa xaqaa halkan laga bilaabo ilaa dhowr aayadoodna qiso ayaa allah subxaanahu watacaala uu nooga qisaynayaa ahlu jannada farxaddooda iyo reynreyntooda ahlu naarka baaska qabanayo iyo dad iyaga marka jannada iyo naarta meel u dhexaysa taagan oo iyagu marka xasanaadkoodii iyo sayi-aadkoodii ay sinmeen marka dambe laakiin ilaahay oo u naxariisan doono jannada lasoo gelin doono oo asxaabul acraaf la yihaha qisadooda halkan ilaahay uu noogaga hadlayaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wanaadaa asxaabu ljannati wanaadaa waxaa dhawaaqay asxaabu ljannati jannada dadkeeda ayaa dhawaaqeen asxaaba annaari naarta dadkeeday u dhawaaqeen an qad wajadnaa ay qad wajadnaa waan helnay maa ayaan helnay wacadanaa ou noo yaboohay rabbunaa rabbigeen ou noo yaboohay xaqan xaal uu yahay dhab ahaan xaal uu yahay ama xaqan ayaanu ka helnay fahal wajadtum eema hesheen idinku maa wixii wacada rabbukum rabbigiin ou idiin yaboohay xaqan isagoo xaq ahoo dhab a ma hesheen qaaluu waxay yidhaahdeen nacam haa faadana waxaa dhawaaqay oo ogeysiiyey mu'adinun ku ogeysiinayo kaas oo beynahum ahlujanna iyo ahlunaar dhexdooda ahaaday allacnatu llaahi ay lacnatu llaahi ilaahay naxariistiisaoo laga fogaado cala aldaalimiina daalimiinta korkooday ahaatay sidaa buu ku dhawaaqay aladiina daalimiinta oo yasudduuna celinayaan annaasa dadka ka celinayaan can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ka celinayaan wayabquuna jerinayaan oo dalbayaan haa ilaahay dariiqiisa ciwajan icwijaajan qallooc ka raadinayo ama ciwajan yacni xaal ay tahay qallooca ka rabo si ay markaa qallooca u raacaan wahum iyaguna kaafiruuna kuwa ilaahay ku kufriyey waay bilaakhirati a wahum iyagu kaafiruuna kuwa ku gaalooba waay bilaakhirati aakhirada wanaadaa waxaa dhawaaqay asxaabuuljannati jannada dadkeedii ayaa dhawaaqeen asxaaba naari bay u dhawaaqeen asxaabuuljanna laga bilaabay yaa iyagiibaa marka asxaabunaar u dhawaaqay kulligood maa dhawaaqaayo mase qaar ka midaa dhawaaqayaan tafaasiir weyna waxaana loo badan yahay qolo walboo jannada ku jirta kuwii ay taqaanay oo gaalada ah ahlu naarka ayay u dhawaaqayaan qofku marka wuxuu u dhawaaqayaa qofkii uu yaqaanay oo ilaahay baana istusaayo waana ismaqashiinayaa kuwan inay kuwan maqlaan mustaxiilna maahan oo ilaahay waa karaa waana awoodaa antan marka aan qad wajadnaada ku jirto waxaa tafsiiriyana waa laga dhigi karaayo nidaha ilaa macna alqowl oo xambaarsan yihiin qaalana hadda maaha isaga waxaa kaloo fiican in laga dhigo an qad wajadnaada anta mukhafafa min athaqiila oo marka maadaama ficil mutasarif ah marka u ka ay u galay ay gashay qad ayaa marka lagu kala soocay wanaadaa asxaabu ljannati asxaaba annaari bay u dhawaaqeen anhu shaniye qad wajadnaa anagu waan helnay maa aladii kii ayaan helnay wacadanaa ou noo yaboohay hu maaga yacni ou noo yaboohay rabbunaa rabbigeen ou noo yaboohay xaqan xaal uu yahay mid dhab ah isagoo xaq oo dhabaan helnay wixii alla uu noo yaboohay xaqanta marka waa la xaaleyn karaa mafcuul labaadna wajadada waa looga dhigi karaa oo macnuhu markaas wuxuu noqonayaa anhu shaniya qad xaqiiqe ahe wajadana wajadnaa waxaan ka helnay maa aladii kii wacadanaa rabbunaa rabbigeen wixii uu noo yaboohay xaqan baan ka helnay oon ku ogaanay fahal wajadtum ma hesheen idinka maa aladii kii wacada rabbukum rabbigiin ou idin yaboohay ma ka hesheen xaqan ma ka hesheen xaq ma ka hesheen ama xaqan xaal uu yahay yacni mid xaq oo yacni sugan qaaluu waxay yidhaahdeen nacam haa ilaa markaan xaqiiqdii baa taagan marka takdiib iyo beenin wax markaa soconaya maahan ilaa waa la arkaa naartii qaaluu waxay yidhaahdeen nacam carafkan marka quraa'du waxay akhriyeen nacam kisaa-i marka laga reebo kisaa-i isaga meel walboy ku timaado nacim ayuu akhriyay qaaluu nacim nacam waa nacim luqataani waayo labaduba oo isku macno ah waxaana lagu jawaabaa istifhaamku marka uusan ku jirin nafyi luqada carabiga luqo aada u waasaca waaye istifhaamku haddii nafyi uunan ku jirin adaatu istifhaamna ay meesha taallo sida hal oo kale nafyina uunan ku jirin jawaabtu waa nacam haddii haal lagu jawaabayo biliijaab haddii istifhaamku nafyi uu ku jiro alaysa daalika iyo kale ay tahayna jawaabtu waa balaa haddii istifhaamku uuna lahayn siiqo siiqadii istifhaamka dhanaaba maqan waxaa lagu yidhi maalan jaa-a fulaan hebel ma yimiday ka rabaan jaa-a fulaan hal lama dhihin hal jaa-a fulaan lama dhihin alam yaji fulaan lama dhihin maxaa lagu jawaabaa markaasoo kale ajal nacam waa laysaga jawaabi karaa ajalna waa lagu jawaabaa marka ajal iyo nacam iyo balaa kulligood waa haa macnaheeda mid walbaana waqti gaar uu leeyahay jawaabtiisu ayb qaaluu waxay yidhaahdeen nacam haa faadana waxaa ogeysiiyey muadinun ku ogeysiinayaa ogeysiiyey kaas oo beynahum dhexdooda ahaaday beynahumtaa marka in mu-adinu laga sifeeyo waa la yeeli karaa in lagu tacallujiyo fa-adanana waa bannaantahoo la yidhaha fa-adana waxaa ogeysiiyey mu-adinun ku ogeysiinaya beynahum dhexdooda uu ka ogeysiiyey allacnatullaahi ey lacnatullaahi hantaan tafsiiriye waayo mukhafafa min athaqiilana waa laga dhigi karaa ey lacnatullaahi ilaahay naxariistiisa oo laga fogaado cala daalimiin ay ahaatay daalimiin korkooda aladiina kuwii korkooday ahaatay yasuduuna yasuduuna annaasa dadka ka celinayo can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ka celinayo wayabquuna raadinayaan haa ilaahay jidkiisa yacnii ayay goobayaan oy raadinayaan ciwajan icwijaajan qallooc ka raadinayo waddada alleh ayay qallooc ka raadinayaan mana qallooc laha waddada ilaahay iyaga unbaa daalaya ee ilaahay subxaanahu watacaala jidkiisa wax qallooca ma laha waddada marka yani xaqa uu ku yacni diintiisa iyo kalaamkiisa iyo marna qallooc laga soo heli maayo alxamdu lilahi aladii anzla calaa cabdihi اlkitaaba walam yajcal lahu ciwaja ayb ama wayabquunahaa way dalbayaanoo waa yani way wayabquuna way jerinayaanoo waa dalbayaan haa ilaahay jidkiisa ciwajan mucwajatan iyadoo qalloocday raadinayaan mana la helayo taas marka macnuhu waay waxaa weeyaan waxyigu inuu qalloocnaaday rabaan si qallooca ay u raacaan oo waxay rabaan waxyigu inuu shirki faro faaxisho inuu faro oo markaa yacni wax xun inuu faro ila iyagu waxaas xun inay raacaanay rabaan sidaa ilaahay ma yeelayo marka subxaanahu watacaala fii suurati lmu'minuun buu alla wuxuu yidhi walow itabaca alxaqu ahwaa'ahum lafasadat الsamaawaat wاlardu waman fiihina xaqu haddii ahwaa'dooda ou raaci lahaa dhul iyo cer iyo waxa ku dhex jira waa fasaadi lahaayeen marka marna say rabaan loo yeeli maayo waxyigan ilaahay baa ummadda yaa nebigiisa kusoo dejiyey wixii marka maslaxadii iyo mxuu ilaalinayaa iyo yacni mafaasidii iyo xikmad ayuu ku dheehan yahay qallooc marna laga soo heli maayo wahum iyagu bilaakhirati aakhirada tan dambe kaafiruuna ay ku gaaloobayaan aakhiradana kuwa ku kufrinayo oo ku gaaloobaya waayo iyaga wa baynahumaa xijaabun wacala alacraafi rijaalun yacrifuuna kullan bisiimaahum wa baynahumaa dhexdooda xijaabun ayaa ah wa bayna asxaabi اljannati wa asxaabi اnnaari asxaabu ljanna iyo asxaabu nnaar dhexdooda xijaab ayaa ah suurkii waay derbigii aayadda suurat lxadiid iyo lagu sheegay wacala alacraafi yacni derbiga korkiisa dushiisa korana rijaalun rag ayaa ah ragga oo yacrifuuna aqoonsanayaan oo garanayaan kullan dhammaan mid kastoo ahlu jannaha iyo ahlu naarkay aqoonsanayaan bisiimaahum bayna ku aqoonsanayaan calaamadahooda ahlu jannada maxaa lagu aqoonsanayaa wejiyadooda ifaayo birbirqayo nicmaysan ahlu naarkiina wejiyadoodii baa madow oo dullaysan yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh wanaadow way dhawaaqeen asxaabulacraafkii way u dhawaaqeen asxaaba aljannati jannada dadkeeday u dhawaaqeen an salaamun ay salaamun nabadgelyo aada wax kastoo la kahdo aada ka nabad gashaan calaykum dushiina ha ahaato lam yadkhuluuhaa bay u dhawaaqeen xaal aynan gelin ayay u dhawaaqeen iyagoon gelin bay u dhawaaqeen xaal aysan gelin wal xaal hum iyagu sayadmacuuna ay damcayaan oy quudaraynayaan jannada inay galaan iyagoon weli gelin oo meeshaa dhexdaa taagan baysaa ayay u dhawaaqeen ahlu jannihii wa beynahumaa dhexdooda xijaabun ayaa ah wa cala alacraafi alacraaf marka waa jamcu carf yacni curfin curfiguna marka waxaa weeyaan meesha kore diiqa curfu diig marka la yidhaha diiqa meeshiisa kore waayo oo madaxa korkiisa ugu taallo maadaama ay jirkiisa meesha ugu sarreysa tahay ayaa sidaas la yidhi ayb marka derbiga iyo xijaabkaas korkiisa waayo marka asxaabulacraaf ay yihiin wa cala al acraafi yacni mee derbiga dushiisa kore korkiisa rijaalun ayaa ah labada dhinac marka ahluna ahlu jannihiina waa ujeedaan ahlu naarkiina waa ujeedaan acraafka marka dhowr macnaa lagu macneeyey in badanna uu waxaa sheegayo ibn abi xaatim tafsiirkiisa oo wuxuu yidhi suurun bayna aljannati waannaar waaba derbiga acraaf la yidhaha ibnu cabaas iyo qataade iyo asaa laga wariyey tafsiir labaad wuxuu leeyahy ashay lmushrif shayga kore yacni meesha kore rag ayaa ah waayo marka macnaha laaxiq ibnu xumeyd abuu mijlas ayaa macnahaas isagana wato waxaa kaloo la yidhi wa cala alacraafi alacraafu waa jibaalun bayna aljannati wannaar buuro jannadae naarta u dhexeeyo sidaana marka waa lagu macneeyey fahum calaa acraafihaa buurahaas korkooda yay saaran yihiin macno kale wuxuu leeyahy anahu siraad waaba siraadka siraadka la gudbay ibnu jurayj baa saa ku fasiray ma xoog badna laakiin tafsiirkaas waxaa kaloo yacni la yidhi inamaa sumiya alacraafu lianna asxaabahu yacrifuuna annaas wa cala alacraafi marka waxaa laga wadaa kuwii dadka yaqaanay macnaha sidaasu ka dhiga sudi baa isaga saa ku macnaynayo aduu macaanida saddexdee hore ayaa u xoog badan wacala alacraafi rijaalun taasna maxay yihiin rijaashaasi dadkan marka la leeyahay derbiga jannadae naarta xijaabka udhexeeya korkiisay saaran yihiin iyagu maxay yihiin tafsiir wuxuu leeyahay qowmun qutiluu fii sabiili illaahi waa dad ilaahay jidkiisa lagu dilay jihaadka fii macsiyati aabaa'ihim iyagoo aabbayaalkood ama waalidkood nacaasiyey marka maxay kulmiyeen camal wanaagsan iyo camal aan wanaagsanayn famanacahum allahu min aljannati bimacsiyatihim aabaa'ahum caasinta ay aabbayaalkood caasiyeen baa jannada looga celiyey alla uu uga celiyey naartana waxaa looga celiyey ilaahay jidkiisu ay ku dhinteen meeshaa dhexay marka joogaan tafsiir marka sidaas ayaa cala alacraafi rijaalun waa dad marka yacnii fii sabiili llaahina ku dhintay macsi waalidkood ay caasiyeenna iyagoo qabo marka halkaas marka dambe jannay ku dambeynayaan laakiin meeshaas alla dhigay xudayfatu bnulyamaan isaga wuxuu yidhi qowmun tajaawasat bihim xasanaatuhum xasanaadkoodiibaa waxay lasoo gudubtay annaara naarta wa qasarat bihim sayi-aatuhum min aljanna xumaantoodiina inay janno gaaraan waa ka gaabisay yacnii xumaantiina jannadiibay kasoo soko marisay wanaaggii ay faleenna naartiibuu kasoo fogeeyey meel dhexay marka joogaan waa dad marka xumaantii iyo sayi-aadkoodii isku mid noqday u fiirsa marka yacni xuma xasanadii tobanka u dhigantay halkii xasano oo toban u dhigantay iyo sayi-adii halka u dhigantay ayaa isku mid u noqday ayagii nacam ayb tafsiirka saddexaad hum qowmun kaana calayhim daynun waa dad deyn lagu lahaa meeshaas dhexay marka taagan yihiin deyn ayaa lagu lahaa jannada inuu galana waa ka manciyey isaga ka manciyey naartiina xasanaad iyo ay la imaadeen ayaa marka ka soo celisay tafsiirka afaraad wuxuu leeyahay qowmun saalixuuna fuqahaau culamaau dadkan waaba dad wan wanaagsanba sidaan wax u yaqaano oo marna kuwan la hadlayo marna kuwan la hadlayo waa dad wanaagsan oo fuqaha ah oo culimo ah oo dadkaani inay marka hadalka ilaa hadal hadalladan ay ku hadlaayaan ahlu jannahana rayn raynay u tahay ahlu naarkana waa lagu waxay u tahay quusin mujaahid isagoo halkaasuu maray qaarna marka abuu mijlas laaxiq ibnu xumeyd wuxuu yihi waaba malaa-ig qowlkaas marka malaa-igta ibnu jariir waa daciifiyey kuwa kalena waa iska soo dhoweeyey aduu waxaa loo badan yahay uun qoom sayi-aadkooda iyo xasanaadkoodu ay sinaadeen oo markaa xaaladdaas iyo waqtigaas meel dhexe taagan laakiin hadhow aan taagnaan doonin dabcan saan arki doono marka rija waxyaabaha marka tafsiirka abuu mijlas lagu daciifiyey waxaa ka mid ah rijaalunta rijaalunta daahirkeeda bani aadam waay naam hadday malaa-ig yihiin rijaalun lama dheheen wa cala alacraafi derbiga korkiisa waxaa ahaaday rijaalun rag raggaas oo yacrifuuna garanayaan oo yaqaanaan kullan mid kasta oo asxaabuuljanna iyo asxaabuunnaar bisiimaahum ku yaqaanaan calaamadooda calaamadoodii mid walba ay ku garanayaan wanaadow way dhawaaqeen way u dhawaaqeen asxaaba aljannati jannada dadkeedii bay u dhawaaqeen kuwii jannada ku jiray an salaamun ay salaamun nabadgelyo shar iyo dhibaato aad ka nabad gashaan yaa calaykum korkiina ha ahaato lam yadkhuluu sidaabay u dhawaaqeen xaal aynan gelin iyagoon gelinay u dhawaaqeen lam yadkhuluu jumladan jumla xaaliya waa naadowdaasaana laga damiirka ku jiraa marka yaa laga xalayna way dhawaaqeen xaala kownihim lam yadkhuluu aynan gelin weli haa jannadii aysan gelin walxaal hum iyaguna yadmacuuna ay quudaraynayaanoo oy damcayaan markaa jannadaas damac oo uga jiro ay rabaan waidaa surifat absaaruhum tilqaa'a asxaabi اnnaari qaaluu rabbanaa laa tajcalnaa maca alqowmi الظaalimiin waidaa haddii surifad la leexiyo absaaruhum aragyadooda tilqaa'a asxaabi nnaari naarta dadkeeda wejigeeda wejigooda yacni xaggooda haddii loo leexiyo qaaluu waxay yidhaahdaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow laa tajcalnaa ha naga yeelin maca alqowmi qolo macooda ha naga yeelin aldaalimiina dulmi falay kuwaa macooda hana yeelin yacni tacbiirkan waa idaa surifat waxaa laga fahmaa inaynan ahlu naarka u jeedin ayaga yani xagga ay u jeedaan ahlu jannaha u badan ahlu jannahay iska daawanayaan ahlu naarka inay fiiriyaan waa loo leexinaa xagga naartan dadkeeda say u arkaan waayo waidaa surifat absaaruhum indhahooda haddii loo leexiyaa layidhi ma rabaan marka inay ahlu naar arkaan waayo naarta marka shidadeeda iyo dhibkeeda iyo waxyaabahaasi marka de qof waxau inuu aragtidiisa uu ugu bogo ou raba ma aha waidaa haddii surifat la leexiyo absaaruhum aragyadooda tilqaa'a asxaabi nnaari asxaabu nnaar naarta dadka ku jiro dhinacooda haddii aragyadooda loo leexiyo qaaluu waxay dhahaan asxaabulacraafkii rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow laa tajcalnaa hanaga yeelin maca alqowmi qolo macooda hanaga yeelin aldaalimiina dulmi falay kuwaa gaaladaa ilaahu hanugu darin macooda kuwaa hana yeelin wanaadaa asxaabu lacraafi asxaabu lacraaf way dhawaaqeen rijaalan bay u dhawaaqeen rag ayay u dhawaaqeen kuwa oo yacrifuuna ay aqoonsanayaan oy garanayaan hum iyaga bisiimaahum calaamadooda ay ku yaqaanaan qaaluu waxay yidhaahdeen maa maxaybaa aqhnaa ou taray ou deeqay cankum idinka xaggiina muxuu ka deeqay jamcukum ururintiina aada amwaal iyo sharaf iyo maal aada adduunyada ku ururiseen maxay idiin tartay iyo wamaa kuntum yacni wa kownukum muxuu idiin taray ahaanshadii aada ahaydeen tastakbiruuna inaad isweyneyneysaan ood xaqi ka santaagaysaan ahaa-ulaa'i kuwaan aladiina kuwii miya aqsamtum aada dhaarateen laa yanaaluhum inuunan gaarsiinaynin allaahu alleh biraxmati naxariis inuunan la gaaraynin ounan gaarsiinaynin kuwii aada ku dhaarateen miyaa kuwaan ahlu jannaha ah qiila lahum waxaa lagu yidhi marka asxaabulacraaf meeshaa markay marayso udkhuluu gala aljannata jannada gala laa khawfun cabsi calaykum korkiina ma ahaanin walaa antum idinku ma tihiin taxsanuuna inaad murgaysaan oo aada tiiraanyoonaysaan wanaadaa asxaabulacraafi asxaabulacraaf waxay u dhawaaqeen rijaalan rag bay u dhawaaqeen adduunyada aad loogu weyneyn jiray kuwa oo yacrifuunahum ay garanayaan oy aqoonsanayaan bisiimaahum ay ku aqoonsanayaan qaaluu waxay yidhaahdeen maa maxaybaa aqhnaa ou taray ou deeqay cankum xaggiina muxuu ka deeqay jamcukum ururintiina aada ururinayseen fi dunyaa adduunyada aada dhexdeeda ku ururinayseen min almaali walwalad maal iyo ilmo iyo madaxtinimo wixii aada duniyada dhexdeeda ku ururinayseen muxuu idiin taray maada marka waa istifaamiya istifhaamku macnihiisana waa istifhaamu tawbiiqin wa taqriic naafiyana qaaraa ku macnaynayo maa aqnaa idiinma tarin ayb maa maxaybaa aqnaa ou taray ou deeqay cankum xaggiina muxuu ka deeqay jamcukum ururintiina aada maal iyo ilmo iyo sharaf aada ururinayseen adduunyada dhexdeeda aad ku ururiseen maanta muxuu idiin taray kaas wamaa kuntum iyo wa kownukum jamcukum ay ku cadfan tahay ile maadan waa masderiye iyo wa kownukum ahaanshadiina aada ahaateen aada ahaydeen tastakbiruuna inaad isweyneysiineyseen kaa yacni muxuu idinku taray way haa-ulaa'i aladiina aqsamtum haa-ulaa'idan marka ilaa laba tafsiir oo yacni macnaahaan si yacni ukala duwan laakiin aan isdiideynin baa ku jirta in la yidhaha marka ugu horeyso hada min kalaami malakin waa malak hadalkiis waayo alla ou amraayo ishaaraduna marka wuxuu u ishaarayaa ahlulacraaf asxaabuulacraaf mukhaaabada iyo la hadalkana yani kuwa lala khitaabayana waa ahlu naarki sidaas marka ibnu cabaas ayaa wato hadalka waxa hadlaya waa malag oo sidan dhahayo ishaarada oo haa ulaa-ina yacni ilaa ahli alacraaf ahlu acraafki oo waxa uu leeyahay haa ulaa'i kuwaan asxaabulacraafki buu tilmaama aladiina kuwii miyaa aqsamtum aada dhaarateen idinka ahlu naarka ah yani malagii baa hadlaaya ahlu naarkiyaa lala khitaabaya waxaa la tilmaamayana waa asxaabulacraaf sababtu maxay tahay loo tilmaamayo ahlu naarkii markay arkaan dadkan xasanaadkooda iyo sayi-aadkoodu ou sinmay adduunyada markii la joogayna muslimiinta ku tirsanaay ayaa marka waxay oo markii adduunyada la joogayna ay ku jees-jeesi jireen dabcan ilaa muslimiinta waa ku jees-jeesi jireene ayaa loo tilmaamayaa marka waxaa laleeay kuwaa de ahlu jannuhu ayaga jannayba ku jiraan ahlu naarkii baa marka lala khitaabayaa waxaa laleeyahay kuwan asxaabulacraafka ah kuwii aada ku dhaarateen in ilaahay uunan u naxariisanaynin miyaah markaasaa laleeyahy jan ordaha jannada gala ayagoo arkaayo indhahooda ku arkaayay jannada gelayeen asxaabulacraaf markaas tafsiirkaa marka ibnu cabaas ayaa wato ahaa ulaa'i kuwan miyaa oo asxaabulacraafka ah aladiina kuwii miyaa aqsamtum ahlu naarow aada dhaarateen adduunyada markii la joogay laa yanaaluhum allahu bian laa yanaaluhum allahu alla inuunan la gaaraynin biraxmatin naxariis inuunan gaarsiineynin bian laa yanaalahum allahu biraxmatin tafsiirka labaadna wuxuu leeyahay waxaa hadlaya waa asxaabu ulacraaf kuwa la tilmaamayana waa ahlu janno kuwa lala waramayana waa ahlu naarkii macnaha tafsiirka sida kii horon ku wadnayna saasuu ahaa markaan horon laqbeyneyni asxaabulacraaf baa warkii sii wato ile waxaan soo haynay qaaluu maa agnaa cankum jamcukum wamaa kuntum tastakbiruuna weli warkii ayagaa sii wado asxaabulacraaf ahlu naarkii bayna la hadlaayaan waxay leeyihiin ahaa ulaa'i kuwan jannada ku jiray ahlu jannada ah aladiina kuwii aqsamtum aada dhaarateen miya maxaa ku dhaarateen laa yanaaluhum ullahu alla inuusan gaarsiineynin biraxmati naxariis kuwii aada sidaa ugu dhaarateenoo markii adduunyada la joogay aada yasi jirteen miyaa kuwan jannada galayoo maanta raaxaysanayo warkaas marka waa dhammaaday qiila lahum marka asxaabulacraafkii baa waxaa lagu dhahayaa udkhulu ljannata jannada gala ama qiila lahum waxaa loo yidhi kuwan aada idinku yasi jirteenoo ahlu jannaha ah udkhuluu gala aljannata jannada gala laa khawfun cabsi calaykum korkiina ma ahaanin walaa antum idinku ma tihin taxsanuuna kuwa tiiraanyoonayo tafaasiirtaas baa marka meeshaan iyadana ku jirta wanaadaa asxaabu nnaari asxaaba aljannati an afiiduu calayna min almaai aw mima rasaqakum allah qaluu ina allaha xaramahumaa cala alkaafiriin wanaadaa waxaa dhawaaqay asxaabu nnaari naarta dadkeedii baa dhawaaqeen asxaaba aljannati bay u dhawaaqeen asxaabu ljanna an afiiduu ay afiiduu shuba oo soo shuba calaynaa korkeenna kusoo shuba min almaai biya biyahi biyihii xaggooda ama biyihii wax kamida dusheenna kusoo shuba ow amase ow mimaa wa mimaa kiina yacni wax kamida dusheenna kusoo shuba rasaqakum ullahu alla uu idinku arsuqay qaaluu waxay yidhaahdeen ahlu jannihi ina allaha alleh xarama wou xarimay oo waa diiday alle waa celiyey humaa biyihii iyo wixii alla uu nagu arsuqay biyo iyo baadba jannada yaalla cala alkaafiriina waa ka xarimay gaalada korkooda aladiina kuwii ayuu ka xarimay dushooda ittakhaduu ka dhigtay diinahum diinkooda lahwan wax lagu daahdaaho walaciban dheeldheel ka dhigtay waqarathum ay kedisay alxayaatu noloshii addunyaa dhoweyd falyowma maanta yaa nansaa aanu ka tegaynaa hum iyaga kamaa nasuu liajli nisyaanihim ka tegistooda ay ka tageen liqaa'a yowmihim maalinkoodan maalinkooda la kulankiisa haadaa oo kan ah wamaa kaanuu wa kownihim iyo ahaanshadooda ay ahaadeen yajxaduuna biaayaatina aayaadkeena inay diidayeen wanaadaa asxaabu naari asxaabu naara way dhawaaqeen asxaaba aljannati bay u dhawaaqeen an afiiduu ay afiiduu soo shuba calaynaa korkeenna kusoo shuba min almaai biyihii ow mimaa rasaqakum ullahu ama wuxuu alla idinku arsuqay wax ka mida meeshaa marka waxaa ka muuqanaysoy daliil u tahay ahlu jannana inay koreeyaan ahlu naarna ay hooseeyaan waayo ahlu naarku waxay leeyihiin dusheenna kusoo daadiya qof kaa koreeya adiga korkaaga wax kasoo daadin kara marka ahlu naarkiina marka darakaaday ku jiraan ahlu jannadiina darajaad an afiiduu ay afiiduu shuba calaynaa korkeenna min almaai kusoo shuba biyihii ow mimaa rasaqakum ullahu wa mimaa rasaqakum ullahu iyo wuxuu alla idinku arsuqay ow bimacna alwaaw waayo meeshaan waxaana laga qaadanaa in allaha xarama humaada labadii waa laysku daray hadda waa la jamciya meeshaa marka qaaluu waxay yidhaahdeen ahlu jannihii in allaha alle xaramahumaa biyihii iyo wixii uu alla nagu arsuqay waa ka xarimay cala alkaafiriina gaalada korkooda aayaddanna waa aayadda labaad ee dersigan ku jirtee tilmaamaysa gaal inuunan janno gelaynin waayo haddii biyihii jannadana laga mamnuucay oo laga xarimay biyihii yacni cuntadii jannadana laga xarimay maxaa u yaal meesha janno ma gelayo kuwan iyaga marka dee zanaadiqada iska ahoo ku haya janna jannadu muslimiintana ma laha muslimiin kuma koobna nasaarana kuma koobna yahuudna kuma koobna aljannatu liljamiic isaga maa iska leh markau liljamiic dhahay allihii iska lahaabaa wuxuu leeyahay an afi in allaha qaaluu in allaha xaramahumaa cala alkaafiriin xataa laa tufataxu lahum abwaabu samaai walaa yadkhuluuna aljanata xataa yelija ljamalu fii sami lkhiyaar waa arrin marka aayaadkii qur-aankii oo lagu tumanayo maxaa iska galay waxay leeyihiin wuxuu ka dhigayaa marka muslimiinta sida ay qur-aankan iyo aayadahan ay akrinayaan wuxuu kala mid dhigaa iddicaau lyahuud oo kale waqaaluu lan yadkhula aljanata ilaa man kana huudan aw nasaara waqaaluu kunuu hudan ow nasaara tahtaduu iyo ee yahuud annagaa janno gelayna beenayba ku sheegeen ilaahay baaba sheegay taasina laakiin muslimnimadu inay tahay sifo jannada lagu galo oo naf aan iimaan laga aan ku dhimanin jannada inaynan gelaynin ama aan islaamnimo aan ku dhimanin inaynan janno gelaynin aayaadka qur-aankaa tilmaamaya qaaluu waxay yidhaahdeen in allaha alle xaramahumaa waa ka xarimay taxriimkan marka taxriim qadari ah waa oo kowni ah hadda taxriim sharciga lagama hadlayo ilaahay kownan waqadaran waqada-an waaba u diiday inay janno galaan ee wixii ilaahay uu diiday yaa bixi kara marka cid bixi karta mala ibnu abi xaatim meeshan wuxuu ku wariyey bisanadihi can ibni cabaas yunaadi rajulu akhaahu qofka wuxuu u dhawaaqayaa walaalkiis fayaquulu wuxuu dhahayaa yaa akhii walaalow inii qad ixtaraqtu war waa gubtay ilaahan ka magan galno fa aqihnii ee ii gargaar fayaquulu wuxuu dhahayaa ina allaha xaramahumaa cala alkaafiriin ilaahay qof gaala waa ka xarimay jannadii waa u diiday inuu wax ka qaato ibnu cabaas baa waxaa la su-aalay ayu sadaqati afdal sadaqatee ugu fadli badan faqaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal l slam afdalu sadaqati lmaa sadaqa waxaa ugu fadli badan biyo in la sadaqaysto alam tasmac miyaadan maqlin ilaa ahli nnaari ahlu naarka lama staaa lama sta yani lama istakaasuu markay gargaar dalbaayeen oy mu'miniinta ay u qaylo dhaansanayeen waxay yidhaahdeen an afiiduu calayna min almaa marka qofka biyo la-aantaa waa dhib qabaa oo aan marka biyo haysaninoo haraadka ku jiro wax marka sadaqaadka waxaa ugu fadli badan biyaha ka mid a marka de meel in ceel laga qodo meel in baraag laga sameeyo dadka laga siiyo socotada iyo masaakiinta ama xooluhu ay ka cabaan oo lagu ajar tirsado wax aad u qiimi badan ayb aladiina kuwiibuu alla ka xarimay jannadii ittakhaduu ka dhigtay diinahum diinkooda lahwan ka dhigtay wax lagu daaho walaciban ciyaar ka dhigtay waqarathum ay kedisay alxayaatu noloshii addunyaa dhoweyd noloshan dhow unbaa iska kedisayoo hadaf aan adduunyadan ayn may ma lahayn falyowma maanta ayaan nansaahum aan ka tegaynaa kamaa nasuu liأjli nisyaanihim kaafka waa litacliil maada waa masderiya liأjli nisyaanihim maxaan uga tegaynaa liأjli nisyaanihim nansaahum markaan leenahay marka ay natrukuhum baa laga wadaa aslu luqadii baa saas ah waayo luqatan marka aslu nisyaani waa atarku luqatan tarkigafalyawma maanta ayaa nansaahum aan ka tegaynaa kamaa nasuu liajli nisyaanihim ka tegistoodii darteed ay ka tageen baanu maanta uga tegaynaa liqaa'a yawmihim la kulankooda iyo maalinkooda la kulankiisa haadaa oo kan ah say aakhiro uga tageen oo al-iimaanu bilyowmi alaakhir ay uga tageenaan inagana saa yacni taa darteed ayaan uga tegaynaa annagana oo inaan janno iyo naxariis iyo aan siina aan ugaga tegaynaa wamaa kaanuu wa kownihim maadanna waa masdariya maa nasuudaasay ku cadfan tahay kamaa nasuu kamaa kaanuu yajxaduuna biaayaatina wa ka kownihim ahaanshadoo yani oo kale yani wamaa kaanuu wa kownihim wa ka kownihim waliajli kownihim ahaanshadooda darteed yajxaduuna inay diidayaan biaayaatina aayaadkeena walaqad wala wallaahi qad xaqiiqa ah ji'naahum waxaanu ula nimid bikitaabin baan ula nimid kitaabka oo fasalnaa aan kala dhigdhignay hu isaga aan kala dhigdhignay oo xalaal iyo xaaraantii aan ku kala saarsaarnay dariiqa shar iyo khayr aan ku kala bayaaninay ahlu janno iyo ahlu naar aan ku kala caddaynay kitaab aanan waxba bayaan aanan uga tegin ayaan ula nimid walaqad wala wallaahi qad xaqiiqa ah ji'naahum waxaanu ula nimid bikitaabin baan ula nimid kitaab kitaabka oo fasalnaa aan kala dhigdhignay hu isaga calaa cilmin mushtamilan xaal uu yahay koobsaday calaa cilmin koobsaday cilmi koobsaday marka calaa cilminta marka waa la xaaleynayaa waxaana laga xaaleynayaa damiirka mafcuulu bihiga ah fasalnaahu kitaabkii baan kala bixbixinay calaa cilmin xaala kownihi mushtamilan calaa cilmin isagoo cilmi marka koobsaday ama in la xaaleeyo faacilka laga xaaleeyo fasalnaada laga xaaleeyo naada oo markaa macnuhu uu noqdo fasalnaahu waanu kala dhigdhignay calaa cilmin caalimiina xaal aan nahay nagu og cilmi aan marka u saaxiibnahay hudan yacni walaqad wala wallaahi qad xaqiiqa ah ji'naahum bikitaabin baanu ula nimid kitaabka oo fasalnaahu aan kala dhigdhignay calaa cilmin mushtamilan xaal uu yahay ku koobsanaya calaa cilmin isagoo koobsanayo hudan haadiyan xaal uu yahay hanuun waraxmatan naxariis xaal uu yahay liqowmin uu yahay qolo qolada oo yu'minuuna rumaynayaan marka kitaabka hadda xalaal iyo xaaraan lagu kala dhigdhigay shar iyo khayr lagu kala caddeeyey ahlu shar iyo ahlu khayr lagu kala saa lagu kala caddeeyey eeakhlaaqdii wanaagsanayd iyo midii xumayd lagu kala saar saaray ee wax ka maqan aanay jirin maa faradnaa fi lkitaabi min shay alla uu yidhi waxaa nasiib darraa marka muslimiintii in laga weeciyey oo laga leexiyey oo marka laga dhigay kitaabkaani in marka isaga wax aan ahayn laga raadiyo horumarka iyo wanaagga heerkaas baa muslimiintii la gaarsiiyey oo dhallinyaradii muslimiinta oo islaamnimada in badanoo islaamka u nisbo sheeganayso yaa sidaa laga dhaadhiciyey oo di qur-aankii iyo kitaabkiina waxaa laga dhigay wax un aakhira iyo ku tacalluqay adduunyo aan calaaqa la lahayn dadka aan calaaqa la lahayn xiriirada dadka ka dhexeeya aan calaaqa la lahayn ee iyaga wax ka dhex dhaco oo markay isqabtaan waxaan kala bixi karin ayaa laga dhigay waana dulmi iyo gardarro inta kitaabka ilaahay dulmigaas lagu wadana khayr ma la arkaayo inta ilaahay kitaabkiisa dulmigaas lagu wado khayr dadkii ma arkaayo waayo allana wuxuu leeyahay walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnaahu calaa cilmin buu leeyahay inagiina maxkamadiina nooma yaallo shaaricii nooma yaallo suuqii nooma yaallo oo waxa aan ku kala baxayna isagii lagama dhigin maxay tahay marka d ummadda yacni xornimada ay ummaddaani gaartay maxay tahay marka qofka xor marka uu yahay mabaadi'diisa asaasiga iimaanka markuu xor u yahay ayuu nicmo haystaa qofku walidaalika ilaahay wuxuu yihi wacad allaahu aladiina aamanuu minkum wacamilu الصaalixaati layastakhlifannahum fi اlardi kama اstakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahm diinahum aladi irtadaa lahm walayubadilanahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a qofka marka diintiisa la makaniyo oo diintiisii uu ku dhaqmaayo ayuu xornimo buuxdo ou haystaa haddii laakiin tacliintii aanan xor ka ahayn oo aanan xor ka ahayn garsoorkii oo aanan xor ka ahayn taariikhdeenna qaabkaan u qoro lahayn oo aanan xor ka ahayn maamulkii iyo tadbiirkii iyo siyaasadii aanan xor ka ahayn marka xornimadu mashcaaraad iyo halku-dhig iyo yacni derbiyada lagu qurqurxiyo lagu dhadhajiyo miyay noqonaysaa taas lafteeda ayaa gumaysi ah banaa in arrintaa ay kaa dhaadhacsanaato ayaa gumaysi ah banaa walidaalika marka ummaddaani waxay aaminsan tahay iyo iyaga iyo iyada inta lagu kala dhex jiro xor ma ahan xaqiiqda marka xornimadu sidaas unbay ayay taabaneen walaqad wala wallaahi qad xaqiiqeeha ji'naahum waxaanu ula nimid bikitaabin baan ula nimid kitaab kitaabka oo fasalnaa aanu kala dhigdhignay hu isaga calaa cilmin mushtamilan xaal uu yahay ku koobsaday calaa cilmin isagoo koobsaday cilmi hudan haadiyan xaal uu yahay hanuun waraxmatan naxariis xaal uu yahay liqowmin oo uu yahay qolo qolada oo yu'minuuna rumaynayaan hal yanduruuna maa yanduruuna ma sugayaan ilaa ta'wiilahu unbay sugayaan ta'wiilkiisa caaqibadiisa dambe tawiilku saddex macno ayuu leeyahay altawiil bimacna alcaaqiba in laga wado maa ya-uulu ilayhi اlamru arrintu meeshay u dhammaanayso hadda saas ah aayaddan loo jeedaa macnuhu waxay tahay ma waxay suganayaan uun keliya hal yanduruuna ilaa ta'wiilahu arrintan oo iyagu ay ku shakisan yihiin meeshay ku dhammaanayso inay u timaado un miyay sugaayaan taa unmiyay suganayaan wax kale ma sugaayaan waana waa maxay waxa markaa maa ya-uulu ilayhi amruhum waa maxay aakhiray beeninayaan in aakhiradii ay timaado may sugayaan naar iyo jannay beeninayaan in la arka miyay un miyay sugayaan macnaha labaad ta'wiilku waxaa laga wadaa bimacnaa tafsiir oo maalan wuxuu leeyahay walqowlu fii ta'wiili hadihi اlaayati qowlka laga dhahaayo aayaddan tafsiirkeeda labadaas macno curfiga nusuusta ama selafku saas waay labadaas macno culimadii dambe muta-akhiriinta usuululfiqiga iyaga waxay kusoo dareen tacriif kale tacriifkan saddexaad waa muta-akhir qur-aanka iyo sunnada ma lagu fasirayo isagana oo waa maxay ta'wiil maxaa la yidhaha sarfu lafdi can macnaahu daahiri lafdiga macnihiisa daahirka in laga leexiyo ilaa macnan marjuuxin macno laga raajixsan yahay loo soo leexiyo liqariinatin daliil ama lidaliilin daliil dartiis ama bidaliilin daliil saa loo yeelo maanta marka ereygan macnou raajix ku yahay macnona waa laga raajixsan yahay laakiin macnihii laga raajixsanaayey ayaa maanta raajix ah lidaliilin bou raajix ku yahay waxaa la leeyahay marka waa muawal yani muawal ayay dhahaan ta'wiilkaasay u yaqaaneen meeshaan marka macnuhu sidaas laakiin ma aha hal yanduruuna ilaa ta'wiilahu ma waxay sugayaan kitaabka wuxuu sheegayo caaqibadooda ugu danbaysa inay u tagaan oo markaa la arko oo waa maxay kii ahlu naarkaana na naartii ou gala kii ahlujannada ahlu jannada ou galo hal yanduruuna maa yanduruuna ma koranayaan oo ma sugayaan ilaa ta'wiilahu unbay sugayaan yacni caaqibadiisa dambe iyo ciribtiisa maa ya-uulu ilayhi amruhum min wuruudihim calaa cadaab illaahi waxa arrintoodu ku dhammaanayso oo ah inay naarta u arooraan oo ay dhexgal ay galaan wax kale ma sugayaane kaa unbay sugayaan yowma maalin ya-tii ou imaanayo ta'wiiluhu qur-aanka ta'wiilkiisa yacni waxa uu qur-aanku tilmaamay caaqibadooda maalinka ay ou imaanayo yaquulu ladiina kuwii waxay dhahayaan nasuuhu ka tegey min qablu hadda ka hor ka tegey oo adduunyada uga soo tegay qur-aankii qad xaqiiqe ahe jaa-at rusulu rabbinaa rabbigeen rusushiisii waxay noola timid bilxaqi bay noola timid walam natabichm mana aanan raacin baa u qarsoon rusushii xaq bay noola timid mana aanan raacin fahal lanaa ma noo sugnaaday oo maleen nahay alla maan maan lahaano min shufacaa'a ay shufacaau fahal lanaa ma noo sugnaanayaa oo maleennahay min shufacaa'a ay shufacaau kuwa noo ergeeyo fayashfacuu ha noo ergeeyeene lanaa annaga say noogu ergeeyaan ow amase nuraddu hal nuraddu ma nala celina hal lanaa raddun celin ma noo sugnaatay maleennahay ila dunyaa naloo celiyo adduunyada fa nacmala si aan usoo samaysanno camalan camal camalka oo hayr aladii kii keyrkiisa a kunaa aan ahayn aan aan ahayn nacmalu inaan samaynayni laba shay bay markaa tamaninayaan fahal lanaa min shufacaa'a fahal shufacaau lanaa kuwa markaa yacni ergeeyo ma leenahay maanta adduunyadii markaan joognay rusushii ma raacine xaqiina waa noola imaadeen rusushii waana kan waa ujeednaaye ciribtii dambe kitaabku wuxuu sheegaya cirib dambeedkeeda waa haynaaye kuwa noo ergeeya horta ma leenahay fayashfacuu marka waa istifhaamka jawaabtiisa oo faada marka waa sababiye fayashfacuu lanaa say noogu ergeeyaan ow nuraddu waa jumla ficliya macduufa calaa jumla ismiya hal lanaa min shufacaa ay ku cadfan tahay ow nuraddu hal lanaa ma leenahay an nuradda ina la celiya saasay ka dhigan tahay ow nuraddu ma leenahay marka ina la celiyo fa nacmala jawaabtii istifhaamkan dambe jawaabtiisa isna waa tanaa fa nacmala si aan u camal falnoon u samayno hayra aladii camalan camal camalka oo hayra aladii kii aan ahayn kunaa hayra aladii kii heyrkiis ah kunaa aan ahayn nacmalu inaan samaynayni qad xaqiiqe ah khasiruu waxay khasaareen anfusahum nafahoodii bay khasaareen kuwa wadalla waxaa dhumay canhum iyaga xaggooda waxaa ka dhumay maa kii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna ay yaftaruunahu wixii ay been abuuran jireen oy ka been sheegi jireen baa maanta ka dhumay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi